hay-adda maareynta masiibooyinka qaranka ee sodma iyose gargaar raashin hay-ada ku qaybida deegaanada ceel baraf iyo anay meertawa ee gobolka shabeellada dhexe gaarkan ooniska jaartii qaybooyinka shaalgadiisan raashinka iyo waliba ayuu ku faa'iidaysadeen qoysas deerayan boqol qoys deeqdan yese iyo hayti bur bariis iyo anay timir kaasoo iyado ku qoytay hay-adda maareyntii masiibooyinka qaranka saalax axmed abuukar gudoomiyaaga degmada mahadaa ee gobolka shabeellada dhexe xildhibaan saadaam oo sukumade baarlamaanka dalkiy iyo ku hadaleen gargaarka alxamdulilah waa ilaahay mahaddiis in aan mataqaanaa awla marka ugu horrayso gargaar muddo shan iyo toban sano kadib aan gargaar soo gaarsiino annagoo mataqaanaa dhammaan iskaashanayno mataqaanaa xildhibaanka deegaanka iyo dhammaan mataqaanaa saraakiisha ciidamada noocyadooda kala duwan waa wax aad aad u farxad weyn ah awalan waxaan u mahad celinaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xasan sheekh mudane xasan sheekh maxamuud marka labaad waxaan u mahad celinayaa dhammaan golaha wasiirada xildhibaanada hay-adaha dowladda ay ka koobanta o dhan waxaan u mahad celinayaa hay-adda maareynta masiibooyinka sodmo maxamuud macalin iyo mataqaanaa tiimkiisa dhammaantood aad iyo aad ay ugu mahadsan yihiin inay mataqaanaa ayna soo gaaraan gargaarkan oo dowladda federaalka ka yimiday waxaa maanta farxad noo ah iyo wanaag iyo sharaf iyo karaamo noo ah inaan ku sugannahay deegaan deegaanka miirtaqo oo aan labadii maalin ee lasoo aan lasoo dhaaf aan ku sugnayni waxaan oo u imaanay howlo shaqo iyo sidoo kale howlihii gargaarka aan u imaanay si gaar ah maalmaha waxaan diiradda u saaraynay maadaama inaa howlaha gargaarkan laftirkeeda aan iidana wax laga wixii laga gaarsiin karo ama laga qaban karo laga qabto waxaa ilahay maadiisa inaa maanta aan soo gaarnay oo aan joogno deegaanka miir taqwa iyo deegaanada kale sida ceelbaraf iyo miir taqwa caadli califooldeere iyo mahadayba qaar kumada odayaalka dhaqanka iyo anay bulshada iyo hay-adda maareynta masiibooyinka qaranka ee sodma nkuguma hadnageen raashinka iyo hadeersidii wax allaala wixii dowladdu noo soo dirta ama dad walaal noo soo diray maareynta masiibooyinka noo soo diraan waana soo gaareen waana uga mahad celina dowladdana uga mahad celina maareynta masiibooyinkana uga mahad celina si nabadana waa ku qaybasan xildhibaanka iyo intii wax la soo gaarta guddoomiyaha kulligood waa u mahad celayna waana soo gaareen deeqdina loo soo dhiibay hay-adda masiibooyinka dabeeciga waa na soo gaartay waxaan doonaynaa baahidayno shan iyo toban sano waxna soo gaaro oo ilaahay abuura ma jiraan maantayna soo gaariin intiina soo gaarhiisa waa ku mahadsan tahay